dekeda magaalada boosaaso ee puntland waxaa shalay gaadhay markab siday qaxooti badan oo ka tegay dalka yemen qaxootigan waxaa u badan haween iyo caruur sahar cabdi axmed ayaa haddaba qaxootiga gaadhay boosaaso iyo tirada guud ahaaneed ee qaxootiga gaadhay puntland waxay ka waraysatay cabdulaahi xaashi qoob deero wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee puntland
saasa waa mahadsan tahay qaxootiga ilaa abriil kowdeedii ilaa iyo ma shalay oo bisha laba ahayd soo gaaray wuxuu isku dhan yahay labaatan iyo laba kun iyo dhowr boqol waxayna u badan yihiin waxay u badan yihiin waayeela waa ku jiraan dad xanuunsan way ku jireen qaxootiga ugu dambeeyana oo ugu tirada badnaa saddexdaa bilood oo nasoo marayna wuxuu noo yimi shalay markab weyn oo sida saddex kun iyo shan boqol iyo laba qof sida ayaa noo soo gaaray shala galab hore gaaban dadkaasu waxay u badnaayeen caruur iyo dumar bay u badnaayeen badan oo dhalinyara oo ragana way ku jireen dadkaasu guud ahaan way iska fiicnaayeen inkastoo ay jireen dad fara badan oo isbitaalada loo loo qaaday maaragtay badda kusoo wareeray oo kusoo xanuunsaday dadkaas waxaanu geynay xoogoodii xarunta soo dhaweynta baanu geynay halkaasay haddana ku sugan yihiin insha allahu inta u horeysana galabta ayaanu ka qaadi doonaa halkaasi ama bixin doonaa waa tahay cabdulaahi xaashew bal waxaad iiga warantaa dadkan xeraday ka yimaadeen maal qaras bay kasoo baxeen mise magaalooyinka kale ee dalka yemen dadka hadda sahray waxay dadku ka yimaadaaniin magaalada mukalla bay ka yimaadaan ama marka hore sanaaha ku noolaadeen ama xeriyihii qaxootiga ha ku noolaadeen ama magaalooyin kala duwanaya marka dadku waa soo kacaaneen kulley yimaadaaneen kulley kasoo amabaxaaneen hadda badankooda waa tahay bal waxaad iiga warantaa marka dad kala duwan oo waayeelo iyo haween iyo caruur u badan maadaama ay ku jiraan caafimaadkooda iyo xaaladooda guud sida ay tahay shalay ilaa toban ambalaas ka badan ayaa laga qaaday dadka dadkii la socday oo duruufo kala duwan u jireen waayeelahaayo dee badii u adkeysan waayey caruur yaryara haweenna xaamiloodina waxa noocaasi u badnaayeen maaragtay laakiin aad bay u farxeen oo sacab bay ku dhufteen marka ay dekadii ay kusoo xirteen waxayna u arkayeen inay kasoo badbaadeen bad aada iyo aada u kacsan oo dhibaateysan iyo ciriiri iyo koyl marka waxaad iga warantaa ayaga haatan waxaa loo sii kala dirayaa durbaba deegaanadii ay u kala dhasheen ee soomaaliya meelo kala duwan mise halkaasi ku nagaanayaan dadka hadda xaaladaasay joogaanin sawracaadka u horreeyey waxaa u geysanayay shalay galab markii dadku ay soo degeen hay-adda i o m oo soo daabuleysay oo naga caawinaysay dadka in lasoo raro xarunta la keeno iyo hay-adda d r c oo iyadana noo qabtay dadka markii ay soo degeen in ay gaarsiiyaan nin biyo iyo buskudo iyo waxyaaba ka fudud haddana dadka waxa hadda daaburaya oo hadda xerada ka saaraya markaan koowaad waxa weeyaan waxa weeyaan guddigii loo asteeyey culamaudiinka iyo ganacsatada ahaa ayaa faceka koowaad qaadi qaadaya kabacdiina waxaan rajeyni doonaa hay-adda i o m iyo hay-ado kaleeto inay iyagana gacan ka geysan doonaan
kaasina waxa uu ahaa cabdulaahi xaashi qoobder oo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee puntland oo u waramayey faduma oo u waramayey zahre cabdi axmed